لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها أداكني كتاب الألفاظ وألفاظ واللفظ جمع لفظ وهي وحياله لغو هدلي إيا بالكلمات حقا ألفاظ إيا وحيالها ضدك يكوب هدلان كامدة ومن الأدب وغيرها أدب إساو كامل بعض وألفاظ أما أي تهي marka la eego inaanay habboonayn isticmaalkeediiyo idlaaqeedu oo adab ahaan iyo taas xataa yaan dee taxriim xaddii laba gaadhsiinin waana alfaadahan insha allahu tacaala arki doono ama waxyaalo kale oo iyadana dee bal kolley laba weji yeelan kartaba oo iyaduna waxyaalaha ay tahay un inay xaggii adabtii iyo isticmaalkeedii iyo jaanibkaa tahay adabna hore siaan usoo sheegnay waxaabay waxyaalahay ku tacriifiyaan kamida isticmaalu maa yuxmadu qowla wa ficla wixii la mahadinayey ama wixii roonaa ee fiicnaa la isticmaalo hadduu ficil yahay iyo hadduu qowl yahayba jaanib dhan oo dee kitaabu salaam intiisii badna ama salaam oo dhambiba kitaabka aynu kaba soo baxnay wax adab ku tacalluqsan buu ahaa ee adabtaa sharciga ee dee habboonayd ee in lalaba yimaado qowl iyo ficilba tanna bal waa alfaada inoo iman doona insha allahu tacaala alfaadahaasi inta badan waa waxyaalo aan roonayn isticmaalkeeda iyo odhahdeedu qaybo kaba mid iyoani gaadhsiisnaanin ba xadda taxriim ee nahinta la isu diidayaa baab irshaad haba noqotee bal taas buu kitaabkeediiya waa kitaab kooban oo kalley casharka caaw u noqon doona baabunahyi can sabi dahri waa nahyintii la iskaba nahyayee la isu diidayey dahriga waqtiga zamanka dee azaman iyo addahr iyo waxyaalahaas waa isla wada mid une caydiisa lacaayo dee dadkana waa wax iskagaba badan jaahiliyadii carbadays iyo dabadoodba laba isticmaalayo ruuxa hadday wax dhib iyo rafaad iyo ay laba soo gudboonaadaan kol kol dee zamankiibuu u tiirinaya waa waqti xun buu odhanaya waqti igu adag waqti xun igu bal saas haddii malaa wuxuu doonayay qaradkiisu uu xasilana waqtigiibuu dee wuxuba nisbaynayaa waqti fiican inuu yahay iyo taasba haddaba dahrigii oo lacaayo waa iyadoo afcaalaha waxyaalaha dee ilaahay subxaana watacaala taqdiirkiiyo ficilkiiyo dahrigu wax allo wuxuu la iman karaa ma jirte laakiin wuxuu darfi u yahay un waxyaalaha dhacaya xawaadis iyo afcaal unbuu darfi u yahay wuxuu isaga xaggiisa ka imanaya ma jirte bal caydii lacaayay ruuxii haddii anu wixii muraadkiisaa iyo si uu doonaya arrinta aanu noqon intii la iskaba nahayu baabkiisi yahay وxdثnي أbو الظاhر أحمد بن cمر بن sرح وxrmلة بن يحيى qاaل waxay yidhaaheen labadoodaas أخبرna بن وهب waa imaamkii cبداللahi qاaل xdثnي يuنس عن بن شhهاaب qاaل أخبرnي أbو سلمة بن عبدالرحمن qاaل qاaل أbو هريرة أbو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف ba wuxuu yihi أbو هريرة yihi سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقuل rasuulka ilaahay baan maqlay xaal uu ku qowlayo qaala allahu caza wajala waa xadiid qudsi markaa ilaahay baa wuxuu yihi yasubu wuxuu caayayaa ibnu aadama ina aadam addahra zamankuu caayaya waa waqti xun buu odhanaya waqtigana waxaana iigu keenay buu odhanayaa bal adigu dahrigii iyo zamankii iyo waqtigiibuu ina aadam caayayaa taas baa ilaahay yihi kolley ibnu aadamka halkana waxaa looga jeedaa dee waa ahlu ljaahiliyati waman jaraa majraahum wey waa dadkii jaahiliyada ehelkooda ahaa iyo waxaan odhan jiraya ciddii dee way iskaba badan tahay ee dariiqooda martay ee lafdiga ama alfaadaha inoo soo socda iyo saba dahri idlaaqda een iskaba dhowrin oo dhan waa kuwa loo jeedo waana shay badan marka la eego min axwaali bani aadam oo afcaashii iyo waxyaalo iyo xawaadiis in dahrigii looba tiiriyo haddaba in aadam wuxuu caayaa dahriga wa ana aniguna addahru anigaaba dahrigii ah macnaa waxaan dhexdiisa dhacaya de maaha dahrigu ismi asmaada ilaahay kamida inuu yahay ee waxa weeyaan un dee inay wax dhacay ama xaadisa ama shaksiga wuxuu ku yimi buu dahrigii u tiiriyey waxyaalahaasna ilaahay subxaana watacaala xaggiisa weeye isagaa faacilkiisiiye isagaa akaah munshigiis iyo qadaritaan iyo iijaad iyo ahaysinba wuxuba xaggiisay kaba yimaadeenba marka ruuxu hadduu dahrigii caayo in arrinkuna waxyaalahan dhacayo waxaan isaga muraadkiisi inaanu helin iyo wax kuba yimi uuba caayo oo ka dhigayo dahrigu inuu waxaa laba yimi ilaahayna subxaana watacaala arrintani afcaashiisii ficilkiisi ay tahay dhacaydi waxay suba rogaysaa iyadoo inay waa ficilkan daraaddi iyo waxaan ku yimid daraadde ilaahay subxaana watacaala khaaliqa ahaa mujidka ahaa muujidka ahaa iyo munshi ahaa in la caayo oo caydi haggaasay isu rogaysaa haddaba anigaaba dahrigii ah oo waaba tan biyadi lail oo nahaar macnaa ana dahr waa arrinkansa gacantooduu ku sugan yahay habeenka iyo maalinta anigaa gedgediyaya anaa kan keenaya kana saaraya wixii dhexdooda dhacayoo dhami waa weelkaa waxyaala ay dhexdooda dhacayaan unbayiine wuxuu isagu keenayu laba imanaya ma jirto anigiibaaba dahrigii ah bal xadiidku duruq buu leeyahay duruqdiisa waan eegaynaa kolley macnuuna intaa kama baxsanaan sheegay waxun baan yar raacin doonaa وxdثnah اسحاq بن إbrاhيm وبن أbي cمر واللفظ لبن أbي cمر qال اسحاq أخبرnا وqال بن أbي cمر xadثnaa سفyاn koleyna سفyاan maanta waxaan filayaa cid idinka idinka midoo ishkaal kaga jira ma jiro inuu ina cuneeyena yahay laba arrimood ba kolley ishkaalka uguma jirayo dee ibn abi cumar iyo isxaaqan ay bal mثala isxaaq iyo سufyaankay laba kulmeen waa sufyaan بn cuyeyne sufyaan thawri soomay gaadhin arrinta labaadna ninkan zuhri wax ka wariya waa isaga waa ina cuyeyna ee dee thawri isagoo halkan axaadiiskuma laha zuhri kaba warinayeen can ibn اmusayibi can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayه wasalama qaala qaala allahu caza wajal yu'diinii waa idhibayaayo ibnu aadama made caydan iyo wixii ilaahay ficilkiisaayo uu dahri u tiirinayo dee markaa caydan dahrigii la caaya waa cay ilaahay caayay noqonaysaaba yasubu wuxuu caayaa adahra waktiga iyo zamanka ayuu caayaya wa ana aniguna addahru kolley ismigan sidan bay culimadu kuba dabdiyeen waana sida sawaabka ah jamaahiir mutaqadimiin iyo mutaakhiriinba oo ana dahru laba yidhaaho in waxa weeye imaan bay ka soo naqliyeen ama dee abubakr ibnu da-uud ayay kaba soo naqliyaan alasbihani inuu yidhi lafdiga waa la nasbinayaa oo la odhanaya waa ana dahra oo macnaa markaa haddii la nasbiyana darfi ahaan buu ku nasbisnaanayaa anaa markaa macnuhu wuxuu noqonayaa wa ana anigana uqalibu gedgediyaya allayla wanahaara addahra waa zamanka iyo dee waqtiga dhexdiisa oo dhan iyo dahrigoo markaa darfi ahaan laguma nasbiyo macnuhu noqdo wa ana dahra ay wa ana muddata dahri wey waa dahriga muddadiisa oo dhan ba waxaan dhacay oo dhan aniga aggaysa xaggaygay kaba imanayaan o qalibu leyla wanahaar ee laakiin dee lafdiyada inooda lafdiyada xadiidka oo kale sa lafdi fainii ana dahru oo kale iyo fain allaha huwa dahru iyo lafdiba yimi iyo kuwaasaanay qabanahayn taasi haddii bal sidaa lagu tawjiihin lahaaye laakiin bal maala macnuhu waxa weeyaanu nisbada loo nisbeeyo wixii nawaasil iyo xawaadis iyo masaa'ib ahaa ee dahriga iyo waqtiga dhexdiisa dhacaysay zamankii loo nisbeeya hadday geeri timaado iyo haddii talaf maal yimaadiyo haddii wax kala yimaadoba dee arrinku dahrigu waxba uu la yimi ma jirto waxaan ilaahay xaggii bay kaba yimaadeen ilaah baaba abuuray waxaan marka arrinku wuxuu noqonaya iyadoo ilaahay subxaana watacaala lacaaya un haddaba waa ana dahro macnaa suu yahay maha magacyadiisiinuu kaba mid yahay waxa weeyaan ama haba dee anigaaba saaxibu dahri ama wixii dahriga dhacaya waabatan uqalibu leyla wanahaara habeenka iyo maalinta anaa gedgediyaya aniga abuuray keenaya bedelaya wixii dhexdooda dhacaya o dhanna aniga abuuraya وxdثna cبد بن حmayd qال أخبرnا cبدالرزاq qال أخبرnا معmر عن الزهري عن بن المسيب عن أbي هريرة عن أbي هريرة qال qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qال الله عزa وجل ilaahay wuxuu yihi يؤdيni بن aadم de ilaahay bararkiisa iyo adihiisa cidma gaadhaysa lakiin waa ficilku kacayo dee uu ku kacayaaba noocsa ada iyo dee cayba ah yu'din ibnu aadama oo yaquulu wuxuu odhanayaa yaa khaybata dahri macnaa lafdigan iyo wixii lamidkaa waa zamanka hungowgiisa iyo halaagiisa iyo baabiisa iyo xasaabu odhanaya kolley tan un maqsuudku maaha waa alfaadihii laba midkaah oo dhamina meesha way inoo yaalaan un falaa yaqulana axadukum axadkin yaanu odhanin yaa khaybat اdahri fainii ana dahru anigaaba dahrigii ahoo uqalibu leyla wanahaar habeenkiisa iyo maalinta habeenkiiyo maalinta anigunbaaba gadigadiyayo zamankuba wuxuu ka kooban yahay habeen iyo maalinu oo labadaa isweydaaranayo une de xarakadan falaga kaba imanayunbaaba zamankao dhamiba yahay marka habeenkiisa iyo maalintiisaba dahriga anigaa rogrogaya faidaa shitu haddaan doonana qabatuma waan qabdoon oo dee wakti baba iman waxaan oo dhamiba isbedelayaan oo xidigihii iyo cadceedihii iyo bay cadceedi iyo bayxii waxba ay daadan doonaan bo aanu dee jirahaynba habeen iyo maalin san oo kale isu weydaarta aanu jirahayn haddaan doonana waan qabdoon bal waxa weeyaanuun haddii waxay idinku yimaadaan dee dhibtii timi u adkayso sabra in bal matalan hortaas waa ta la ysfarayo ruuxi inuu sabro adkaysto ee uu gartana ilaahay subxaana wa tacaala arrinkani taqdiirkii iyo qadihii inuu yahay uu taa aqoonsado weeye bal taa uu aqoonsado ee laakiin dahri aan wax alla wuxuu la imanayaa jirin oo wax loo tiiriyaa ee waa adahan iyo sabigan dahrigii la caayaa waa ciddii ficilkan uu xaggiisa kaba yimi oo lacaayuu noqonayaa in kastaba dahrigii arrintu dee iyo caydu haba noqoto oo isagu ruuxani dahrigii haba caaye dahrigu wuxuu ayaamaba jirto xadaثna qtaybaة qaala xadaثna الmgiiraة بn cabdالرaحman can abi الzinaadi can اأcraج can abi hurayrata ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm xadiidku waa xadiidkan un waana xadiidka abu hurayre baabkuba waa xadiidkan wuxu laa yaqulana axadukum ya khiibaة الdahri faina allaha huwa الdahru وxadaثnii زhayr بn xrbi qaala xadaثna jariir can hishaami can ibni siriina can abi hurayrata can الnabiyi slى الlahu عalيه waslm qaala laa tasubuha caayina addahra zamankiiha caayina faina allaha huwa dahr macnaa nawaasishan iyo masaa'ibtan iyo waxaan aad ka cabanaysaan ee dhibsateen ee dahrigii a u tiiriseen ilaahay baa subxaana wa tacaala faacilkii oo arrinku wuxuu noqonaya ciddii markaa waxaan ku helay ayaad ka caayaysaa ciddii uu xaggeeda kaaga yimi zamankana kaagamu iman zamanka dhexdiisun bay dhaceen ilaahay xaggiisay waxaani kaagaba yimaadeen wacay markaad ilaahay cayday ee dahrigu waa makhluuqii unbuu kaga mid yahay an wax alla wuxuu leeyahiyo ficil uu samayn karaa aanu jirinba faina allah huwa dahri ay huwa faacilu nawaasil walxawaadiثi wa khaaliqu اlkaa'inaat ilaah baa kaa'inaadkaa iyo nawaasishaya waxaa kii abuurayayba ah bal kale baabku inoo dhammaaday arrinkana dadka uu kuba badan yahay qurdubi baa wuxuu dhaha raximah اllahu tacaala de arrinkan kolley axwaasha ibnu aadam inay nisbat alafcaal ila dahri ama afcaasha ay dahriga u nisbeeyaan waa wax kuba badan oo haddii ay ay doonayeen aanay uxasilina zamankiibay caayayaan ama ceebaynayaanba haddii muraadkoodii ay gaadhaanna way ammaanayaane laakiin wuxuu leeyahay in at de arrinkaasi hadduu ruuxu dahrigii waxaan u tiirinayo ictiqaadsan yahay dahrigu waxan inuu sameeyey afcaashani afcaal dahrigii ay tahay uu xaqiiq ahaan ugu nisbaynayu taa ictiqaadsan yahay taasi gaalnimaabay noqonaysaa waaba gaalnimo haddii taa aanu ictiqaadsanayn laakiin carabkiisii dee san dadka uga badan waxyaalahaasi ay kuba yimaadeen isagoon taa ictiqaadsanayn oon sixadeeda ictiqaadsanayn ficilkan iyo waxana inuu dahrigu si isagu xaggiisa ka sameeyey oo wax dabiic ahaan dahrigana u sameeyey aanu taa ictiqaadsanayn eyaanu kuba gaaloobin be laakiin dadkii ahlalkufri iyo ahlaljaahiliya hadalkoodii oo kaluu laba yimi wixii haka joogsado waxaan rasuulka ilaahay inaga nahiyey buu ku dhacay haka toobadkeeno dee ilaahayna dembi dhaafo weydiista wixiina ha iskaba ilaaliyo yaan dee isagii kufri la waqtigaa lagu xukumayaaba aanu jirinbe laakiin hadal toosan maaha waa hadalkaas ilaahay subxaana watacaala kaba cabiray inuu dee ay tahay ibnu aadamkii oo isagii caaya isagii oo dhibaya ay tahay wixii halaga dheeraado bal dee dahriguna wax alla wuxuu hayaa maba jirte wixii masaa'iba iyo wixii dhacay iyo xawaadid iyo nawaasil dhammaanteed waa ilaahay subxaana watacaala xaggiisaba baabu karaahati tasmiyati اlcinabi karman waa alfaado adabo inta badan alfaada inoo iman doonta haddii a la idhaho waa alfaado idlaaqeedu aanay toosnayn aanay roonayn oo ama lafdiga baaba lafdi xun ahoo ay tahay carabkii in lagaba dhowro ama se qeyb inoo dambaysa waa lafdi tacaadum iyo isla weyniyo waxyaale ay kuba sugan yihiin ama waa alfaado dhici karto inay waxyaalo kale dadka kuba dhiiriyaan ama lagaba fahmo dhiirinteed iyo wax kale oo ama shay aan ammaan mudan lagu ammaano ma waa alfaado ay tahay uun markaa in la iskaba ilaaliya n xadda taxriimba gaadhinba umuuraha inoo dambeeyaaye haddaba waxaa inoogu soo horeeya karaahada ay karaaho tahay baabu karaahati tasmiyati اlcinabi geedkan cinabka iyo cinabkii in lagu magacaabo karman karmi macnuu waa maxay carab dee kolley khamradana aad bay u isticmaali jireen geedka cinabkuna waxyaalahay ka samaysan jireen waa ka u badnaa aadna way u ammaani jireen carab oo gees kalena waxay magacyaday kuba idlaaqi jireen magacyo badan ha uba bixiyeene karmi baa ka mid ahaa iyagoo iyaguna lafdigan karm hadduu dee lafdigii karam iyo ahayd asalkiisu kasro waa haddii la yidhaha rajulun kariimun waa rajul wax bixintiisu ay badantay waa deeqdii iyo taasoo kale waxay iyagu odhan jireenba markaa dee khabrad iyo waxyaalahaas iyo taay cabbaan wuxuu ku xambaarayaa ruuxa deeqsinimo iyo karab iyo waxyaalahaasuu kuba xambaarayaayo markaa magacan bay ku idlaaqa jireen idlaaqa magacan ammaanta ay kuba sugantahay looba idlaaqo walow dee geedka sidiisa iyo midhihi aanay xaaraam u ahayn laakiin marka waxa ka dhalanaya waxyaalahay ka samaysan jireen la eego waxay noqonaysaa waa nooc taskiyo iyo ammaan laba ammaanayo khabrad iyo waxaan dee iyagu magacan ay uba bixiyeen waxaabay noqonaysaa taas oo kale e iyagu waxyaalaha ay odhan jireen xusuusin dadkii lama xusuusiya ama dhiirin wixii dadkii laguma dhiirinaya oo kale na wanaag marka looguma nisbeeyo bal haddaba in dee magaciisan kale cinab waa la odhan alxabla ama alxabala taasna waaba la odhan wixii kale la odhanayo un mooye laakiin kelimadan yar ammaanta ay kuba sugan tahay wax kaga mudanna uu jiro tiibaa dee karaahadeed axaadiisina waata iyada inooguba imanayso waaba kuwan xdثna xجاaج بن شhاcيr qال xdثna cبدالرزاq qال أخبرna معmر عن أيوب عن بن سيrين عن أbي هريرة qال أنه qال qالa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم lاa yصب أحadكم الدهر فإن lah هو الدهر waa kii isada intaa waan kaba soo baxnay xadيiثkuu laba socday xadkiin yaanu caayn oo bl mثلا dahrigii laa yصب أحadكم haddii aan laada naafiye ka dhigno oo dee laa yasubu macayo axadukum اdahra lakin nafyina haddii lagaba dhigana waa loo jeeda lakin nahyi baan kaba dhigayna dee ficilkina kol hadduu mudaacaf yahay inay xarako sukun ma muuqanayso oo taas maba muuqanayse laa yasubu maca yaanu caayin axadukum axadkiin adahra maxaan u caayin faina law macnaa dahrigii wax helay iyo muraadkiisuu gaari waayey iyo waqti xun baa yahay iyo waa waqti xun iyo waqtiga de waxa weeyaan san ii gala iyo waxyaalaha caynkaas ayaanu odhanin faina allah huwa dahru isagaa wixii dahriga dhexdiisa dhacayayba ka xaggiisa uu kaba imanaya ilaahay weeye walaa yaquulanna yaanu odhanin axadukum axadkiin lilcinabi cinabka alkarma ama huwa alkarmu haddaan rafcino waa karmi magacay odhan jireen de faina alkarma karmigu manaa ka magacaa mutay alrajul اmslim waa ninkan muslimkaa qalbigiisa iimaanku ku sugan yahay nafciga badan iyo waxtarka badan leh camalka saalix uu kaba imanayo bal kaas baa magacaa ehela kaas baa magacaa in lagu idlaaqa mutay ee laakiin geedkani magacaa in lagu idlaaqa mu ohan muu mudane ha ku odhanina geedkaas ee cinab iyo xable iyo magacyadii kale u odhanayseen taas dhah o laakiin ha ku odhanina karm xdثna cمr الناqd وبن أbي cمر qال xdثna سفyاn عن الزهري عن سعيد عن أbي هريرةa e waa xaafidkii صxaabada maanta axaadiistiisi aan hayna siuu shaafiعi abu هurayرata أxفd marba الxadيiثa fي dahrih waa wktigiisii de ninkii cidii xadiidka warisay waa ninkii ugu xifdiga badnaaye de waana ninkii asxaabta oo dhan ba ugu axaadiiث badnaa عن أbي هurيرaةa عن النبiي صلى الله عليه وسلم qاaل lاa تqulوا كrm macnaha huwa karmu geedkan cinabku karmi weeye ha odhanina faina alkarma alrajulu اlmuslimu faina alkarma qalbulmu'mini weeye ruuxa mu'minkaa qalbigiisa weeye iimaanku ku sugan yahay ictiqaadka fiicanay ku suganta bal markaa ruuxa muslimkaa qalbigiisa in ayaaba ah alkarm dee khayr dhammaantii mastarka u ah nafcigiisaasna badan yahay iimaankii iyo umuurahaasna qalbigiisa iyo ictiqaadkaa fiican ay kuba sugayihin kaas baa isagoo ah magaca kale ku xaq leh ee mutayba in lagu magacaabo xadiidku kolley xadiid صaxaabi kale waa inoo dambeeya in sha allahu tacaala duruqda hore waa xadiidka abu hurayra waana afar dariiqiye bal waana kuwan duruqdii inoo dambeeye wuxuu ihi muslim xdثna زهير بن حرب qال xdثna جرير عن هiشhام عن بن سيrين عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم laa tusamu ha magacaabina alcinaba alkarma karmi ha ku magacaabina faina alkarma alrajulu اlmuslimu waa ruuxa muslimkaa ayaa karmi ah isagaa mutay oo dee isagaaba ah wey xadaثna زhayr بن xرب qال xadaثna عalي بن xفs qال xadaثna ورقاء عن أbي الزiناad عن العرج عن أbي هريرةa qال أنه qاaل qاla رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم laa yqulana yaanu oran أxadكم أxadkiin alkrm مaعنaha waa geedkan cinabku huwa اkarm karmi weeye taa yaanu oran fainama اlkarmu karmigu qalb الmؤmini ruuxa muؤminkaa qalbigiisa weeye وxadثna بن رافع ومحمد قال xadثna عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما xadثna أبو هريرة عن رسuuل اللhi صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم لاa يقuلنa أحadكم للcنب الكرم هو الكرم b مgaع ayaanu ku iطلاaqina xadkin إنما الكرم الرaجuل المسلم bal kolle xaadiisyadii abi hureyre way noo dhamaadeen xadiidka kalena waa lamidune axaadiisa waxay noogu sugan uun dee geedkan cinabkaa in lagu idlaaqo magacan karmi karaahadiisa in cinab ama xablaa la odhanaya waxaanay culimadu yidhaaheen un sababta karaahadaasi waxa weeye laftat alkarm carabi geedkan way ku idlaaqi jireen qabla alislaam cinabkana way ku idlaaqi jireen geedkan khamradan laga samaysta isagana way kuba idlaaqi jireen waxay khamradaas iyo u yidhaaheen karman u yidhaaheen bana iyadana dee geedkan ay karmi odhan jireen bay ka samaysanayeen arrin kalena way lahaayeenoo ruuxa deeq iyo taasay kuba xambaarta ayay odhanayeen markaa shareecadii ama sharcigiibaa wuxuu karhay in lafdiga caynkana geedkii cinabka ama geedkii laguba idlaaqo sababta waxa weeye laftada haddii laba idlaaqo magaci laguma daayo haba dhici kar layd inay taasi xusuus u noqoto khamradii dee iyagu magacan iyo ay kuba idlaaqi jireen taasi nufuusta daciifadaa ay kuba xambaarto inay wixii bal maalan iyadii waxa ku dhiirinaya ay noqoto oo ay kuba dhacaan ama ay uga dhowaadaan bal markaa arrinku karaahadu taasi weeye xataa xariima gaadhsiisna waa kuma roona weeye in waxa caynkaas ama geedkaa magacaa tidhaahaan dee magacaa khamradii iyadoo xaaraamta ayna ay kuba idlaaqi jireen dee aadna u weyneyn jireen ee magacyada badan ay uba yeeli jireen marka muxuu yahay waxa magacan mudanaya waa ruuxii muslimkaa ama qalbigiisiibaa mudanaya taas isagaa mudanaya oo iimaan baa ku sugan qalbigiisii hanuun baa ku sugan nuur baa kuba sugan taqwadii sifaadkii magacan dee keenayay inuu muto waxaasoo dhan baa isagii lagaba helaya ruuxii muslimkaabaa isagu leh laakiin ha odhanina intaas weeye bal axaadiian kolle sheekuna ahla luqa ayuu inooga soo naqlilayaa lafdigan marka karm oo bimacnaa kariim oo kale ah shaksigana waa lagu idlaaqi kara waa kan rasuulka ilaahayna yidhi de isagaaba ruuxan muslimka ayaa karmi ah ama qalbigiisa ah ee wuxuu inoo faa'iideynayaa asalkiisu master buu yahay marka masterkana dee kolkol way jirtaaye laakiin marka aslan la eego lama jamciyo oo dee sadan dayf iyo cadli oo kale imika rajulun cadlun iyo imra'atun cadlun iyo rajulaani cadlun iyo rijaalun cadlun iyo nisaaun cadlun baan odhanayna tana waa taasoo kale oo rajulun karmun iyo imra'atun karmun iyo rajulaani karmun iyo rijaalun karmun sababto asalkiisaa saa dayf iyo cadli iyo bal maalan ahaa asalkiisu markuu masar ahaa lama jamciyo weeye dee kolkol kiraam iyo kariim iyo waa tan laakiin wasfi ahaan markuu kariim de waa waصfiyo waa tan oo de markaa master maahe waana tan iyada taa laba jamcinayo arrin kalena way jirtaa sheekhu halkan wuxuu leeyahy carmon dee horta xadiidka inoogaba muuqataay laakiin marka shaksiga lagu sifaynayo ra'da waa la reebaya carmon baa la oran lakiin qurdubi waa ka duwanye taas oo saaxib almufhimo isagu wuxuu kuba dabdiyaa ra'doo la fadxiyo waana arrin u baahan bal tarjiix labadooda oo luqadii in aada loo tatabuco u baahan si loo kala raajaxayo labadooda xadaثna عlي بن khشhrm qال أخbarana عيسى yعni بn yuنuس عan شhucbata عan simak بn xرb عan cلqمةa bni waئri عan abihi abihi waئl بn xujr عan النabiyi slى الlaه عليه وsلم qaala laa taquluu alkarmu ha odhanina alkarmu ujeedadu geedka cinabkaa idinkoo ujeeda ama midhihiisa iyo waxa alkarmu ha odhanina walakin quluu waxaad tidhaha isaga alxablaة huwa الxablaة kol kol badana way fadxiyaan labada wejba way kuba dabdiyaan oo imika waxa weeyaan labada wejba way kuba dabdiyaani geedkan waa magac kale kuba idlaaqi jireen alxablatu dhaha ama alxabalatu dhaha waana geedka cinabkaa magacan leh magaciisa dhaha ama cinab dhaha laakiin alkarmu haba odhanina waa lagaga rooyahay ruuxa muslimkaa magaca mutee ha ku odhanina ka yani wuxuu ujeedaa alcinaba waxadaثanii زuhayr bnu xarbin qala xadaثana cثmaan bnu cmar qala xadaثana shucbaة can simakin simak bnu xarbi qaala samictu calqamaةa bna waa'ili can abihi ana الnabiya salى الlahu عalيه wasalam qaal laa taquluu alkarmu bacna geedkaa cinabkaa idinkoo ujeeda walaakin quluu waxaad tidhaahaan alcinabu iyo alxablatu ama alxabalatu magacyadaa kala dhaha cinab waxa dee imika magac ammaan la ammaanaya kuma sugna wax kale markaa dadkii oo ishaaro ah oo uu tilmaamayo laga qaadanayaa magacii ma jire waa geedkii unbuu calam u yahay laakiin kan kale alkarm inuu ruuxan dee waha waxaan wanaag iyo taskiye iyo ammaan baa uguma sugan waxa ay sheeganayeen inuu ku xambaaro ana meeshii macnuhu xambaarsan yahay waaba nooc yar dicaayad loo samaynayo iyo isagoo wanaag loo sheegayo markaa taa ha odhanina weeye magaciisan caadiga ahe aan ishaaro noocaasah iyo wax isaga yar ammaantii oo laga fahmayo aanay jirin ama waxyaale ay sheeganayeen in waxaan laga helo oo imika halkan ay tilmaan ay uguma sugantahi ama ishaare aanay jirin taa ku idlaaqo cinab iyo alxabala dhaha bal baabkaasna halkaasaan kaga baxnay waa abwaab iyo axaadiid iska fudud baan leeyahay baabu xukm xukmi iطlaaq laftati اlcabdi واlamati wاlmawla wsayid wuxuu baabaysayi muu jazmin oo imaka nahyin iyo waxyaale nahyi ba inoo soo socdee taamuu o dhan bal dee xukumkii xukumkiiba ma taxriim ba mise waa karaaha un kolley dee karaahun baabay inta badan kuma idlaaqeenba umuuraha yimina baab irshaad bay kaba dhigeene waa iyadoo la iطlaaqo lafdadan alcabd waa ruux addoonaba waa addoonkii xaqiiqi ah oo la yidhaha alcabdi ama cabdi waa addoonkaygii laba yidhaaho walamati iyadna waa addoontii walmawla waa ruuxii dee isagu ruuxan sheeganaye ama sayidkiio almawla laba yidhaaho iyo wasayidi waa kii dee sayid alcabdi oo kale alfaadaha idlaaqooda bal la idlaaqee shaksi laguma idlaaqo ama dee kan isagu bal mamluuga ah haba noqdo ama ha noqdo kan isagu dee lagu tirinayo inuu ciddan sheeganayaba e xukumka ay alfaadahaasi leedahay iyo wixii kuba yimid taas axaadiiana insha allahu tacaala kuba arki doonaa oo baabka axaadiistiisa dee waana xadiid keliya duruqdii weeye insha ayaan xadaثna yaحya بnu أyuba وqtaybaةa وبnu xujrin qaluu xadaثna ismaaعiil wahuwa بnu jaعfari عan اlcalaaءi clى بn cabdالرaحman عan abihi عan abi hurayrata أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل laa yqulan mayaanu odhan أxadكم أxadkiin cabdii adoonkaygii وamtي taa yaanu odhan noocyar tacaadum iyo israweyni iyo waxyaalaha kuba sugan lafdigaa ha adeegsanina ha isticmaalina waayo kulكم dhammaantiin cabidاللahi kan aad adoonka leedahayna waa adoon ilaahay adiguna adoon ilaahay baa tahi dhammaantiinba haddaad tin kuwa axraarta iyo kuwa imaa iyo baa cabiidaha ah dhammaanba addoommo ilaahay baa tiina ha odhanina cabdi iyo amati iyo taa ha odhanina ee wa kullu nisaa'ikum dumarkiina dhammaantoodna imaa-ullahi ama xor ha noqoto ama addoon haba noqotee dhammaanna waa addoommo ilaahay laakiin maxaa la odhanaya walaakin liyaqul ha yidhaaho waa adabkii waa hadal aan fiicnayn yar ay ku sugantahay tacaadum iyo isla weyni iyo waxyaalahaasi ay kuba jiraan haddaba ha yidhaaho gulaamii wa jaariyatii wa fataaya wa fataatii alfaadahaas wa alfaado waxaa cabdi iyo amati ku sugan aanay kuba sugnayn wa alfaado ka xorta iyo ka kaleba lagu idlaaqo dee inanka yaree xorta aba gulaam waan odhanaynaa inantii xorta ahayd ee yaraydna jaariya waa la yidhaah alfatana waaba ruuxii shaabka ahaa iyo alfataat shabaabo waatan ruuxa laakiin sifaad fiican kulansadayna futuwo iyo waxyaalo haybaab kale ay waxyaalo kuba idlaaqaan marka magac caynkaasa dee waxa weeyaan bal lafdiga alfatana dee kii xortaana waa lagu idlaaqaa waid qaala muusa lifataahu adoonkiisii mu ahayne dee waa ninkaa markii dambena markaa haddii la yidhaha yuushac buu ahaa nebiga dabadii noqday ee saaxibkiisii ahaa buu ahaayee geesna khaadimkiisii ka addoonkiisii ma ahayn ilaahayna waa kaa ka cabiray waid qaala musa lifataa haddaba bal matalan kii xortaayo kii labadiiba wax loo isticmaala marka alfaadaha caynkaase aanay ku sugnayn tacaadunka tan kuwa sugan iyo umuuraha caynkaasa bal xor iyo addoonba lagu idlaaqarko kuwa adeegsada kuwa isticmaala oo dhaha haddaad sheegaysaba kii addoonka ku aha waa lakin iyo qul ha yidhaaho gulaami ha yidhaaho wajaariyatii waa muanafkii wafataayi waa mudakar wafataatii umuuraha caynkaase dee xorba loo isticmaali karo alfaadaha isticmaala xadiidku uu inoo yar socon وxadثnي زهير بن حرب قال xadثnا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرةa قال أنه قال war kale de أسانيد أبي هريرة intayna kolley rag baana isku mida ma inagu soo yar noqnoqonayo marka la eego dadkii أسانيdiisa geli jiray ba قال قاaلa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم لاa يقulana yaanu orani أحadكم cabdي yaanu oran فكلكم dhammaantiin cabiidullahi addooma ilaahay baatiin walaakin liyaqul ha yidhaaho fataaya walaa yaqul cabdu jaanibkii kalena weeye maka halkan addoonkiina yaanu odrhanin addoonkiina yaanu odrhanin rabbi taa yaanu odrhan walaakin liyaqul ha yidhaho sayidi oo dee sayidka ahna waa kan ciddii cid uba mudan ama siyaadi iyo taqadumlaba waa lagu idlaaqa isaguna marka addoonkiisa loo eego waa ka leeya jaanibkaas sayidkaygii ha yidhaaho lakin yaanu odhanin rabbi waayo lafdiga arab ee waaba ismi asmaada ilaahay kaba midoo laguba idlaaqo isaga khaaliq iyo maalig iyo macaanida badan ee kelimadan ay leedahay waa wuxuu wada mutay walow ay jirto in dee marka aanu al lahayn arabbu hadday tahay ilaahu mooyo cid kale looma isticmaalo laakiin marka aanu al lahayn kolkol dee bimacnaa maali kuu yimaado oo rabbulmaal iyo rabbudaar iyo taa laba odhanayo taas oo kale waxa weeyaan suuratu yuusuf oo kale nebi ibraahim nebi yuusuf baan ujeedaa markii dee jeelka uu kuba jiray dadkii uu riyada u cabiray midna waa la salbiyey midna uu baxayey waa kii lahaa udkurnii cinda rabbik oo kale macnaa dee ninkii boqorkaaga ahaaye adigu aad markaa kaas oo kale bal inaan dee ruux dulmi ku xidhani meesha uu ku jiro taa uba sheego kalo kolkol laa isticmaali karo laakiin arrinka hadduu noqdo shay caado oo bato caado lagaba dhigto in ficlanna maaliga dhabka iyo khaaliqi iyo de ilaahay uu yahay wax roon maha iyada kelimadaasna yaanu isticmaalin oo addoonkiina yaanu taa odhana ha yidhaaha laakiin lafdigana sayidi oo de dadba laguma idlaaqo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh waa kii maalintii khandaq dabadi oo kale markuu reer bani qurayda uu bal matalan xukunkoodii laguba jire sacni ibnu mucaad radia allahu canhu lasoo qaadoo kale qumuu ilaa sayidikum taas buu bal matalan yihi alfaado kaloo dee timin oo axaadiid kuba timin uu jiraa bashar laguba idlaaqay marka wax ishkaali tan kuma sugnaa wax ishkaali kuma sugnaa yar noocaas tacaadumka halkaa iyo tafaakurka taa ku jiraana maba jirto iltibaaska matalan arrin dee markaa kolkol idlaaqeedu ilaahay leeyahay subxaana watacala iltibaaska xagga kama imanayena kuma jiro ee sayidii dhaha oo hayaanu isaguna taa odhanin weliba intaa wax ka badan baa inoo soo socda xadiidka duruqdiisa وxadثna abubكر بن abي شhaybةa وabو qrayb qال xadثna abu mعaawiyaةa x وxadثna abu سacيid الأشhج qال xadثna وkiع kilaaهma عن الأعمشh بhda الإسناaد وفي xadيiثihma وlaa yqل الcabd لسyidihi mawlaaya waa imika xadiiثku waa xadيiث abu hurayre horta drq horena xadiiثku waa inoo leeyo waynu soo maray riwaayaadkuna alfaado iyo waxay isla dheeryihiin baa jira acmash dariiqiisan abu mucaawiya wakiicay kaba wariyeen isnaadkuna waa isnaadkii horeynu sooba maray acmash jariir eeg inay waa ti imakaan kaba soo baxnay lafdigu kumuu sugnayn kii jariir laakiin acmash ciddii ka dambaysa oo can abi salix can abi hurayra baa isnaadku yahay maxaa soo arooray dee inta hore waa iskuba mide walaa yaqul ilcabdu lisayidihi mawlaaya yaanu ku odrhanin oo addoonku sayidkiisa yaanu mawlaayo odrhan bal iyadoo xadiidku inoo socon doono lafdigan riwaayada wakic iyo abu mucaawiya tan baa dhacday riwaayada jariir iyo ciddii kale acmash xadiidka ka warisay iyada taasi may dhicin oo may dhicin waxaana inoo dambaysaba oo bal matalan inuu odrhanayo walyaqul sayidii mawlaaya alfaadaha caynkaas haba isticmaalo almowlaana kol almowla oo de waxa weeyaan sayidka way u isticmaalaan bal addoonka waa tan aan arkayno kuwani waa mawaalidii la idhaaho fulan waaba almowlaahum alqurashiyi mowlaahum iyo alfaado saasoo isaga naftiisa waa loo isticmaalaa bal waxa inoo dambeeya markaa oo riwaayo abu hurayre in xadiidkiisa dariiqa hamaam inuu odrhanayo addoonkii oo loo fasaxayo sayidii iyo mowlaaya uu odrhanayo laakiin rabbi baa loo diidayaa inuu idhaha rabbi riwaayadan wakiic dariiqan acmash iyo abu mucaawiyantan baa kuba timi waana xadiid keliya meli odhanayna laba waqtay kala yimaadeen oo dee bal matala mid baa naasik iyo mansuuq kaba dhigayna waa xadiidkan keliya duruqdiisii ee tani ha yidhaaho iyo yaanu odhanayna waa tacaarud baaba jirta kollay aimadu tay iyadu raajax yeeleen way waxa weeye iyagoo dee waxyaalo kalena eegaya duruqda kale xadiidkana eegay lafdigan ah inuu mawlaaye inuu yidhaahaa ay bannaan tahay taas ayay raajax yeeleenoo riwaayadan ah lafdadan ah iyaanu odhanin ziyaadada ah ee wakiiciyatani walaa yaqul cabdu lisayidi mawlaaye inay lafdi marjuuxa tahay macnaa waxaan leenahay markaa mawlaaye inuu yidhaha way bannaan tahay waxyaalaha umuur maxduurka ama umuuraha la diidaye waxyaalaha ku suganna tan kumaba sugna xadiidka duruqdiisa qaarna way ka aaminsan yihiin acmash duruqdiisa sia taa jariiroo kale umabuu sheegin kuwo kalena waxaaba inooguma soo socdo xadiidka abu hurayre a bannayn la banaynayo bal marka waxaan lena lafdadan gaar ahaanteeda waa intan gaar ahaanteeda waxay leeyihin ba xadfuhaa asax iyadoo meeshan waa laga raajaxsan yaan leenahay iyada intan baan leenahay sababta waayo in laba gooyo ama de bal xadfigeeda bara iyo inaan kama cabirayn lakin waa wax marjuuxaan leenahay waayo waa xadiid keliya une wazaada fi xadiidi abi mucaawiyata wuxuu ku siyaadiyey faina mawlaakum allahu caza wajal mawlihiinu waa ilaahay yaanu odhani mawlaaye lakin bal lafdiga waxaa ku sugan waa ta aan sheegnay طريقي inoogu dambeeye waa kn وxadثna محamed بن رافع qال xadثna عبدالرزاq qال أخبرna معmر عن hmام بن منبه qال hذا ma xadثna أbو هريرة عن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم فذkر أحاadيث منها وqال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم lا يقل أحadكم yaanu oranin waa kiiba dee sayidkii waxaa lala hadlaya kii xorta ahaaye bal matalan mawlahaba ah isqi rabbak addoonkii baa lala hadlaya laleeyahy rabbiga waa ninkii sayidkiisa baa la sheegaya waraabi adcim rabbak wad rabba ku weysay rabbiga walaa yaqul yaanu taa ayaana odhan walaa yaqul axadukum waa kii kalena waa addoonkiina yaanu odhan rabbi walyaqul ha yidhaaho sayidi mawlaaya walaa yaqul axadukum axadkiin yaanu odhan cabdi amati arrinka caynkaas ayaan odhane walyaqul ha yidhaaho fataya fatati gulaami jaariyati alfaadaha caynkaas haba yidhaaho bal xadiisyadii baan kuwa inoo dhammaadeene waxay culimmadu yidhaaheen halkanuun axaadiistan guud ahaan maqsuudkeediiyo ujeeddadoodu waa laba shay ta hore waxa weeye ruuxii mamluuga ahaa ee lalahaa ayaa loo diidayaa inuu sayidkiisii ku yidhaah rabbi uu ku yidhaah arububiya inama xaqiiqatuha lilahi tacaala lahaansho iyo markaa rububiyada caynkaasa xaqiiqadeeda ilaahun bay uba sugnaatay waayo lafdiga rabbi haddii aan ku fasirna almalik dhabahanka waxli waa ilaahay haddii lagu fasira alqaa'imu bishay waa shaygan kii uqumaye maamulaye hagaajinaye isaga weeye kolley macaani dhowr iyo toban ay gaadhsiiyaan baa lafdiga rabbi leeyahay bay idhaahaan oo xaqiiq ahaan cidda dhab ahaan ku sifooda waa ilahi subxaana watacaala marka ayaan iyada waxa weeyaan la odhanin laakiin bal waxaan leenahay arinku waa baab irshaad iyo in caado laga dhigtiyo taase alfaadaha qaarkood oo marar dhacay kolley dee taxriib ma gaadhsiisna kitaabka bilowgiisii ayaa waxaan kusoo marnay in rasuulka ilaahay ashraada saacadda markuu sheegayey an talida alamatu rabbataha ama rabbaha eeg waatan lafdiga isticmaalkiisii ayaa kuba sugan bacd اculamaa ay kuba xambaareen arrintu waa libayaan اljawaaz oo nahyigani haddii caado laga dhigto shaa'ico ah oo la iطlaaqo had iyo goor la isticmaalo taasaa la isu diidayaaye awqaadda qaarkeed haddii marar la iطlaaqo de waxa weeyaan waa taa xadiidkaasba ay kuba timiyo an kelimada asharahee dee iطlaaqa leena aanay noqonin sidan oo kale ay qay u qaydan tahay iyada taas markaa dee waaba shay banaan ayaan dee ha laga roonaadee oo nahyiga bal iyada taasi iyadu waa mid weeye arrinta labaadee kale axaadiista inooguba suganna waxa weeye taasi waa addoonkii markay xaggiisa ahayd kii sayidka ahaa inuu mamluugiisii ku yidhaaha cabdi iyo amati taas nahyinteed waa shayga labaad ee axaadiista inooguba sugan ha yidhaaho gulaami jaariyati fataya fatati sababtuna waa maxay xaqiiqaة اlcubuudiya iyaduna yastaxiqha allahu subxaanaه watacaala ilaah baa mutay xaqiiqat اlcubuudiya ilaah baa mutay wey gees kalena maxaa ku sugan markuu leeyahy addoonkaygii iyo addoontaydii iyo tacdiim iyo markaa isweyneyn aan makhluuq u laayiq ahayn inuu naftiisa u isticmaalo oo isagu taa sheegtou isticmaalo oo de waaba kan rasuulka ilaahay ciladii caddeeyey kullukum cabiidullah yidhiba taasba weeye ee bal masalan markaa waxay noqonaysaa un alfaadihii tadaawul ku sugnaa iyo isla weyn iyo tafaakur iyo ruuxu waxaanu xaqiiqa ahaan ulahay inuu sheegto waa la isu diidaya iyada taas oo kale bal wa taas waa la isuga diidaya tan tadaawul baa kuba sugan dee jaanibka kalena addoonku inuu waxyaalaha caynkaasa isticmaalana waa taa loo diidayo alfaadahan mid xora iyo mid addoonaba loo isticmaali karana waa taa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh inooba fasaxay oo bal masalan markaa taasba weeyo dee nahyiguna markaa waa marka haddii wuxuu leeyahay calى jihati التacaadum wاlاrtifaac waxa weeyaan u isticmaalaye bal maala de waa arrintan la isuba diidaye kol kol hadday wax naadira dhacdo waصfi iyo markaa la tilmaamaya ay tan wax kale loogama jeedin waa suurada aan leenahay marar bay soo arooreen waana shay jaa-isa markaas bal baabkaasna waa dhaafnay baabu karahati qowli الإnsaani khabusat nafsi oo waxyaalihii laga fiicnaa ma alfaadaha xunxun oo dhan naftaadii ha u nisbayn ama ha isticmaalina ka dheeraada way waa insaanku inuu yidhaaho khabusat nafsii naftaydii way xumaatay way xuntay naftaydi iyo waxyaalaha caynkaasa waa lafti shaniica aan habbooneyn in waxyaalaha caynkaasa la isku sifeeyo markaa bartaa karaahadeedii way waayo laftiga khubsi guud ahaanba de waa tan oo hadduu shaygu imika dacaam iyo ma'kuul iyo waxyaala lagu sifeeyo shayga xaaraamtabaa lagu sifeeya haddii ictiqaad iyo wax lagu sifeynay oo ictiqaadkii baadilkaayo waxbaa laguma sifeeya waa lafti kolley aan fiicnayn marka idlaaq naftii laguma idlaaqo oo uu leeyaha ruuxu idhaaho dee naftiisii isagoo ku sifaynaya ayay tahay waa wax aan fiicnayn oo ay tahay afkii in lagama dhowro ay tahay in iskaba ilaaliyo marka waxay noolaba mida waxla wixii aan roonayn ee alfaada shaniic ahayd oo dhan isticmaalkeedii iyo ku hadalkeediiyo waxyaalaha caynkaasa in laga dhowra laga dhowrsado taas baa habboon oo waata layna farayana marka wuxuu yihi مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول لا, لا يقولن يان أرن أحدكم أحدكين خبصت نفسي ولفتك خبثك oo dee macno xun a naftaydi way xumaatay taa yaanu odhan haddii bal aadmi iska daynahay inuu doonayo inuu kelimadaa wax lamida isticmaalo waa cibaaro ka yar hufanun waa cibaaro marka la eego dhawaaq ahaan macn ahaan hadday doonto lamid ha noqotee laakiin lafdi ahaan shanaacada iyo xumida khabusat iyo khubsiga uu leeyahay aan lahayna waa cibaaro ka hufanun walaakin lyaqul ha yidhaha laqisat nafsi ta haba yidhaha waxaan marka la eego ahla luqa guud ahaan iyo qariibka xadiidku si weliba dhammaantood ka soo wada naqlilayo laqisat iyo khabusatu waa macno keliye waa isku mid ee maxay tahay lafdigan khubsi waa lafdi shaniic oo lafdigan kale uu asturan yahay waa asturan yahay waa lafdi ka yar hufan waa tan waxyaalaha afka laga dhowraba inagu kelimaad kale oo dee kinaayo iyo cibaaro isagii ka ah oo marka la eego afkii in lagu balaariyo tan waa la diidaya lakiin tan kale waa lagu dhawaaqi karaa loo isticmaalo marka macnuhu waxa weeyaan un lafdigan lafdi fiican maaha rasuulka ilaahay markaa wuxuu barayaa un haddii bal ay kelimaad isticmaalayaan kelimaadka fiican ha isticmaaleen bal kelimadu haddii macno ahaan aanay fiicnayna dee lafdi yar fiican oo asturin ha huwiyeen weeyaan oo wixii lafdi khabiisa ahee in marka horeba dee shanaacadiis iyo xumidiisu lafdi ahaan intaan macno ahaanba la gaadhin lafdi ahaan ay daahir u tahay waxaa laga dhowrsado oo haddii laqisadna waa la macnuun bay leeyihiin waxa weeyaan baaqata laba idhaaho way xumaatay a la idhaho naftiisiibaab ama wahsi iyo waxyaala kuwa tilmaamay waa kelimad laba isticmaali karee alfaadaha caynkaasee shanaacada iyo xumida iyo yar ku sugan tan kale lafdi ahaan aan ugu sugnayn taa isticmaalo waxyaalaha iskagaba taga halkan culimada waxay soo qaadaan xadiid dee aynu hore usoo marray kitaabka oo ruuxii isagoo habeenkii inuu markuu seexdo shaydaanku qadaadkiisa gunta iyo guntimo saddexa uu odhanayo habeenkii weli waa dambeeyaaye ha kicina oo iska hurud markaa haddii uu kaco oo uu weysaysto uu tukado dee cuqadii way ka furmayaan isagoo nashiidana waa waa berisanaya hadduu shaydaankii tasbiidkiisaasun dee uu maqlana oo saa waagu ugu baryana faasbaxa khabiisa nafsi kaslaana naftiisa waa khabiis ba rasuulka ilahi ba oo dee wahsanaya ayuu waa berisanaya waa kan rasuulka ilahi isticmaalay marka waxay adigu culimadu kanna waa kan diidaya kollay culimadu ta yidhaaheen waxa weeye imika ruuxu markuu issheegayo uu naftiisii sifaynayo waa ta la diidayo laakiin ruux imika ruux la mucayanana maha waa ruuxa mubhamkaa ina waa ruuxii saasuu noqonaya un ba la yidhi waana laga warramaya laga war waxba laga sheegaya un markay arrintu noqoto sifo cid kale ay leedahay ama shaksi mubhama oo xaaladiisa ama madmuumal xaal ba ahayd in wixii laguma sifeeyo ama lama sheegayo in laftiga la idlaaqa dhibaato ma laha ee naftaadii inaad dee wixii ku sifayso oo adigoo taas oo kalea ama ruux mucayana aada taas kuma sifayso ti baan roonaynba weeyaan oo kolley xadiidkan iyo taasna siday kuga jamciyaan taa weya hada xadiiث abi quraybin waqaala abu bakrin can الnabiyi salى الlahu عalayه wasalam walam yadkur lakin oo macnaa waxa weeyaan labada sheekh ee muslim abu bakr ibn abi shaybo sufyaan ibn cuyeyne ka wariyay abu qurayb oo abu usaame kaba wariyey ama aba usaame kaba wariyey labadooda dambe isku sheekhba weeye ayaa xadiidka way wadaagsadeene isagu sa dhan ee imakaan haynaa waxa weeye waa abu qurayb riwaayadiisa ama abu bakr ibn abi shayba laa yaquulana axadukum khabasat nafsi intaasuu xadiidkiisa ku joogaa halkan qaalat qaala rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam aynu haynana muxuu yihi can rasuuli llahi can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam intaasuu yihi marka laakiin iyo inta ka dambaysa ayaanu sheegin oo isagu waxaa ziyaado leh abubakr marka la eego abu qurayb وxadثna abu qraybi qal xadثna abu mعaawiyaةa bhada لsاn manaa abu qrayb baa sheekh labaad yeeshay waa abu mعaawiya abu mعaawiyana ragga horun buu la mid yahay o shaam ibn curwa ayuu kaba warinaya isaguna ee waa sanad kaleo abu qrayb yeeshay وxadثnii abu طاhiri وxrmlة qal aخbarana بن wهbi qal aخbaranii yunus can iبni shaabi can abi umamata bni shl bni xunayfi can abihi dadkuna waa dad aan soo arki jirnay un dadkan ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala laa yqul axadkm khabsat nafsii walyaqul ha idhaaho laqisat nafsi haddee bal doonayo kelima in isticmaalo macnaha khubsiga lafdi ahaan ugu sugan iyo macnahan marka horeba dee cibaaro intaan macnii la gaadhin cibaaradan laga fahmaye ee yar foolxumada ah ayaan waxa weeyaan ama xumida ayaan ta kale kuma sugnayn ta haba yidhaaho hadduu isaga isticmaalayo bab isticmaali miski wa anahu adyabu اdiibi wakaraahat wakarahati radi الrayxaani wاdiibi wuxuu u baabaysan yahay waa baabkii ugu dambeeyey oo matala kitaabkan imaka aan hayno lafdiga ama waxa weya miskiga isticmaalkiisa miskigu wa anahu adyab diib miskiguna inuu yahay adyab diib de waa waxyaalo diibka kaba mida oo kolley iska macruuf oo mashhuura oo dee ay yidhaahaana asalkiisa hore xayawaan ama garanugaha malaha qaarkood iyo bilaada qaarkood wax asalkiisa ama wax ka go-ayaaba laga sameeyaa laakiin bal miskigu waa shayga diibka ah horena waa ti aynu meelo horeba uguba soo maray marka laga xajiyo inuu diibka ugu fiican uguba udgoon yahay taas ugu mudan bal taas buu baabkiisii yahay kolley halkana ay culimadu yidhaaheenba waxay taasi tilmaamaysaa haddii la yidhaaha bal waa sa yidhahaan siduu lahaa faina miska bacdu dami اlghazali kolley mutunabi hadalkiisna way ku sugnayd qasiido kolley bilaadeednaana way kuma sugnayd baab waxa weeye oo dhiigan garanuugta wax kamida ayaa miskanayeen ama waxay leeyihin waa wax meelaan xundhurteeda agteedin waa bilaada qaarkood mala oo dee soo baxayo oo asalkiisu dhiigaayo marka dambe xoqoto ayuu kaba go-ayaa waxaan udeetay isu rogayaa oo kale bal hadday dee taasi jirto uu xayawaankaas inuu yahay inuu shay daahira yahay oo dee badan iyo thawb iyo waxa loo isticmaalayo jirkii baa loo isticmaalaya maradii baa loo isticmaalaya in la iibiyaana way banaantay waana wax culimadu ay kuba ijmacsan yihiin bal matalan taas waxa weya haddaba miski wakaraahati raddi rayxani wadib rayxaanku waa de wax alla wax kastoo nabaad oo la ur udgoon leh taas baa rayxaan la yidhaha waa raxankii ama waa wax kasta oo nabaad oo dee la urursado ur udgoon leh taas baa rayxaanku yahay haddii lagu siiyo in la celiyo karaahadeed diib waa waxyaalaha dee diibkiina ay wax weyno hadiyo weyno saas ama ama lagu yar marinayo ama diib yaroo saas ahaa iyadana in la celiyo ruuxii kuu soo fidiyey ama kuu marinaya ama ku siiyey in lagu celiyo iyadna karaahadeed in la aqbalo taas oo kale ayuu baabkiisii yahay bal xadiidku inooguba iman doonaa xadثna abu bكر بن abي شhaybةa qال xadثna abu usamةa عan شhuعبةa qال xadثnii khurayd بن jaعفari عan abi نdرةa عan abi سacيidi الkخdriي عan النabiyi slى الlaهu عليه وsلم khurayd بن jaعفar halkanu inooguma sugna meelo kalena kitaabka waa kuba sugan yahay waana nin ثiqahe oo saadisa عan النabiyi slى الlaهu عليه وsلم qaala kaanat waxay ahayd imra'atun haweeney min bani israa'iila reer bani israa'iil kaba mid oo qasiiratu gaabani malaa gaabni yar xagka baxayd kol tamshii mid socoto oo maca imra'atayni dawiilatayni laba dumar oo dhaadheer bay la socon jirtay markaasaa dee balaa gaabnidiiyo wixii baa dhibtay oo fatakhadat waxay samaysatay rijlayni laba lugood oo min khashabin qorya adigu ama kab dheer ha noqoto ama dee wax kaloo ay sii dheereeyebe ayay samaysatay wakhaatamankaatuna way samaysatay min dahabin dahab oo muqlaqun xidhan oo muطlaqun daboolo weeye o kale de malaa halkii faskiisii iyo waana wax la furi karo uma xashatu waay xashatu waa halkan maxalushaahidku waxay ku cubtay ama cabayso oo ku gurtayba meeshii dee halkaa ay dabooleysay miskan miski maxalushaahidku halkan wahuwa adyabu iibi waa intan eeg miskiguna waa diibka ugu udgoon isagaa ugu fiican famarat haweeneydii ayaa waxay soo martay iyadoo dheeraatay bayna mar'atayna labadii dumar ahayd dhexdood falam yacrifuuha may garan oo dee dee ruuxa gaaban bay yaqaaneene ruuxa inta leeg taas may garanba faqaalat way tidhi qowlka hore inoo soo maray idlaaq اlqowl calى اlficl macnaa way samaysay biyadihi gacanteedii hakadaa ujeedada iyaga way garan waayeen dee tii ay yaqaaneenba maaho dee dherarkan bay kuma garan waayeen oo ruux kaley uma qaateen oo markaa gacanteedii bay saa tidhi malaayo ay saas ay tidhi waa iyadoo dee adigu markaa iyagii uma jeeda wanafada shucbatu yadda wuxuu saa u saydhayba ama dee gacantiisi saa uu yihi shucba gacantiisi buu hurgufay ama se wax dee wax saa u daadinayo kale ama wax saa u saydhayo kale macnaa waa iyadii baa markay soo dhex martay dumarkii labadii ay asxaabta ahay inay garan waayeen ayay gacanteedii saa tidhi bal in yar baan halkan ku yar joogsana sheeka si hadaladiisa aan u yar eegno midi waataan horeysiino oo xadiidka rasuulka dee inta maqsuudka oo inuu miskigani adyabu diib ama afdalka ugu mudan yahay waana shay daahir oo dee isticmaalkiisu si kastaba u banaan yahay haddii dhar lagu daadinayo haddii jidh la marsanayo haddii tima la marsanayo wixii oo dhanba shay banaan weeye in la iibiyaana shay banaan weeye arrinta kale ee bal matalan arrin kaleu sheeku soo dhigaya halkan haddii laba yidhaaho wuxuu ka soo go-ay waxa nool hazaalka ama garanuugtoo kale oo wax isagii kuba yaallo ka soo go-ay xadiidna uu ahaa maa ubina min xayin fahuwa mayit wixii wax nool laga gooyo oo imaka neef adhiya haddii dee iyadoon la gowraco baridii laga gooyo oo kale waxa weeye waa bakti buu noqonayaa wixii bakti buu noqonayaayo wixii wax nool laga gooyo iyadoon la gowracin laga gooya waa shay baktiga dee kana wax nool buu kaba soo goay miyaan taa laba odhanahayn arrinkii buu deeta sheekhu sheegayaayo wuxuu leeyahy wuxuu noqonayaa wax qaacidadaa lagaba soo reebo oo haddii dee arrinkani bal sugan yahay de innaga waa haddaynu ina soo gaadhana waa isaasuman ku aragnaayo de bal imanka umuurahan iyo si u dhacaya maba garanayno ama se wuxuu la mid yahay baadkan buu leeyahay iyo caanahan iyo waxyaalahan wixii noolaa kaba imanaya ayuu la mid yahay bal taa dhaafo haweenaydii buu qabtay itikhaadu lmar'ati alqasiirati rijlayni min khashab xataa mashad bayna dawiilatayn xukunkeeduu sheegaya dee taasi dad inaga inaga horreeyey ahayd waxaaladoodu iyo jawaaskeed iyo jawaas la-aanteeduna imaka kama warrami karno inay iyadu waxaan samaysatay iyo wax dee iyagii sidooda shareecadoodii ay u banaynaysa inay ahayd ba reer bani israa'iilna way hayde bal wuxuu leeyahy inaga halkan haddii qasad saxiixa ay ujeedo oo sharciya matalan qasadkii saxiixa muxuu kaba dhigayaa waaba in dhib iyo waxbay kaba baqanaysaay oo nafteediibay san kuba qarinaysaa si aan loo arago loo garan oo haddii la garta ay dhibba loogaba soo qasti lahayo bal arrin sidaas iyo waxyaalahaasi jirto maslaxo sidaasi ay jirto ee wax dheeray gashatay wax saasa basi kuma sugnuu leeyahay basi kuma sugna kale hadalka qurdubina waa ku dhow yahy haddii laakiin arrintu ay tahay tacaadub ama kuwan oo kale isku dhoweynteed ama tazwiir iyo waxyaalaha caynkaasa ay tahay cala rijaal iyo kayrihim iyadoo xaaraan bay noqonaysaa de waxyaalaha caynkaasi tazwiir hadday tahay iyo tacaadum iyo ama waxyaalaha caynkaasa xaaraan bay tegayaan lakiin qarad saxiixi meesha hadduu yimaado oo sharciya oo dee iyadii laguma cudurdaaro waa kan le dee iyada xurmo laguma xukumayo ama jawaas buu leeyahay xdثna cمر الناqd qال xdثna يزيد بن هاrون عن شعبة عن khلayd بن جعفر والمستmr مsmr بن الرayanayسna meeluu ku leeyahay labadoodaba walow meelo qaarkood xaafid malaa midkood yar hooseeya waa laba noo siqaan leenahay isku dabaqana weeyaan waa qolooyinka saxaabadii qaar soo yar gaadhay lakiin aan laba kulmin ee saadisa lagaba cabira ama atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaan weeye qaala waxay dhahen labadoodaasi samicnaa waxaan maqlay abaa nadrata yuxadiثu xaalu waramayo can abi saciidin اlkhudriyi ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm rasuulkii ilaahay dakara wuxuu sheegay imra'atan haweeney min bani israa'iila reer bani israa'iil kaba mid ahayd oo xashat ku cubtay oo ama ku shubtay dee khaatamaha gelisay weeyaanoo kaatunkeedii miska dee macnaa meel uu lahaa furmaysay oo laba daboolayay oo dee markaa iyadu lahayd banaanayd bay waxay ku gurtay oy ku cabaysayba miski walmisku rasuulka ilaahay baa le miskiguna adyabu iib iibka ugu fiican weeye ka ugudgumay rasuulka ilaahina salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xataa dee madaxiisii waa u marsan jiray waa taasaan sooba ogaanayo bal taas iyadu shay banaanba weeye xadaثna abubكر بن abي شhaybة وزهير بن xرب kilahma عن المqري qال abu bكri xadaثna abu cabdالرحمن المqري وcabdاللahi بن يزيد horeynu kitaabka mare lagu soo aragnay عan سacيid المqري waxa loo yihi horeynu usoo ogaanay عan سacيid بن أbي أyuba qاaل xadaثnii cubaydاللahi بن أbي jaعفri kana waa nin فaقيha oo reer maصr ahaayoo ثiqo taabiciinta raggii ugu dambeeyeyna ahaa kitaabkana meelo kuba sugan عن بدالرحمن بدالرحمن عن عبدالرحمن الأعرجي عن أبي هريرة قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi wuxuu yihi man curida ruuxa loo bandhigo عalayhi korkiisa rayxaan rayxaan rayxaan loo bandhigo falaa yarudhu yaanu celinin rayxaanka waxaan idhi waa nabti kasta ama nabaad kasta waa raxankii un wax kasta oo nabaad ka baxo udgoon ba rayxaan waa la yidhaah haddii lagu siiyo hadiidin qaado oo yaan la celinin bal xadiidkan muslim waa wariyey waxaa kaloo wariyey abu da-uud iyo nasaa-i iyo ibnu xibaan iyona way wariyeen dhammaantoodna acraj can abi hurayratay kaba wariyeen laakiin qolooyinka kale waxaa dhacay halkan muslim rayxaan dhacday man curida calayhi tiibun oo arinku reexaan kuma koobna ee waa abi da-uud iyo nasaa-i iyo ibnu xibaan iyo waana dariiqan un sa dhacday waa tiib haddii wax cadara kolkol baa adoo ruux mee fadhiya masjid iyo saas ruux baa cadar kuu marinayaba tan dee ka yare jeebka lagu sito hadiidin aqbal haddii wax kaloo taasa oo lagu bandhigo hadiidina aqbala taas baa rasuulka ilaahay bal markaa waxaan leenahay muslim riwaayadiisa reexaan baa inoo dhacay riwaayada abi da-uud iyana dib baa dhacay bal sheekhu halkan qorooyinkana sharaxaysa uu ishaaraya taas oo abi da-uud buu u tiiriya min carida caleyhi dib xaafid ibn xajar walow aanu falxulbaari ahayn laakiin dee xadiid kale oo ah rasuulka ilaahay diibka ma celin jirin baa kuma sugnaa diibka muu celin jiri oo kaas buu sharxayaybe ayaa wuxuu markaa isagu yidhaahaa in eg lafdiga xadiidka makrajkiisa waa mid keliya macnaa dariiq keliyu leeyahy waa acraj can abi hurayrata maaha duruq inuu leeyahay haddii la odhan laha waa laba lafdi oo markaa taas waa xadiid dariiq keliya leeyahy markaa isagu tuu raajax yeelo qolooyin kale riwaayadiisuu raajax yeelaayo wuxuu yidhaha waladiina rawuuhu bilafdi diibi aktaru cadadan waaxfad kuwa lafdiga diib kuba wariyey ayaa tira ahaan markay noqoto u badan oo ka badan cidan rayxaan lafdigan kuba wariyey iyagaana ka xifdi badan fa riwaayatuhum awlaa waa sidu isago xaafid ibnu xajar fatxubaari ku idhaaho oo qolooyinkaa kale riwaayadooda ayuu raajax yeelaya riwaayadan muslim kaba raajax yeelaya ee macnuhu waxa weeyaan bal taas yaanu celinin falaa yaruduhum lafdiga falaa yaruddu waan kusoo noqon doonaa waayo sheekhaa qabanaye xadiidkaan dhamaysan doonaa fainahu isagu waa rayxaankii ama diibkiiba khafiifulmaxmili ama maxmal baaba dee malaa qiyaasku hadlayde qaadidiisu way fududahay oo macnaa wax culus maaha dee raaxaanka ama raxankaa lagu dhiiba ama in diiba wax culays kugu keenayo horta ma aha arrin kalena way jirtaayo wax dee intuu qaali iyo waxaa yahay la yidhaaho waxa caynkaasa waa la isugu madno sheegan ood madno sheegad lagugu madno sheegtay taa aad ka baqato arrinku maaha ayib riix urtiisna waa udgoon yahay bal maala markaa hadiidin oo xadiidka bukhaarina taa inoogu sugan kaana laa yarudu diiba rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh taasaa kuba sugnayd diibkii iyo rayxaankii iyo ciddii loo bandhigay inay diido karaahadeed waa inooguba sugan yihiinba kale aimada qaarkood umuuray tiriyaan dee axaadiid kaloo kusoo aroortay iyanoo ay dee diibkani kaga mid yahay caanaha ay soo geliyaan oo barkin haddii lagu siiyo oo kaliya ay soo geliyaan oo dee bal matalan haddii adoo meel fadhiya barkin lagu soo dhaweeya ad shaqilaysatidba taas oo kale ama taas oo kale bal siyudi ba maxaa sabcun an sabcun maa yusinu qabuluhaa idaa ma adxafa almara khilaadu bal toddoba tirinayo macnaa waxaa inooga soo aroortay rasuulka ilaahay toddoba ay tahay in la aqbalo haddii ruuxa dad khilaantiisii ay siiyaan oo dee uu kaba mid aha diibkan iyo labankii iyo almutaka iyo alusadi waxyaalahay tirtiriyaane bal waa waxyaalahaasuno ujeeddadu waxyaalaha aan wax weyn ahayn aan laysugu mana sheeganahayn bal maala dee nafcinaba leh waaba waxaan shaygan nafciga iyo waxtarka leh hadiidine aqbala bal taas bu kole xadiidka inoo dambeeya kaasi waa xadiid kale halkan lahaa aan kusoo noqdo falaa yarudduhu waa dabdi ahaan kolleyna waa arrin sheekhu inoo ishaarayo baan yar idaaxinaya biidn اllahi tacaala sheekhu markaa muxuu yihi falaa yarudduhu horta eeg laadu waa tii naahiyada ahayd ficilkani uu jasmisan yahay lakin waa ficil mudaacafa marka wuxuu leeyay birafci daali calى alfasix اlmashhuur wa aktaru ma yastacmiluhu man laa yuxaqiqu اlcarabiyaةa bifatxiha waa suu ka cabiray daasha waa la rafcinaya falaa yaruduhu baa la aqriyaya lakiin wuxuu yihi dadka aan carabida aada u aqoon ama aan taxqiijin aan dabdin intooda badan say u isticmaalaan waayo xadiidkana dee waabay ku dabdiyeen ay kuma wariyeen waa daalka in la fadxiyo yarudahu laba yidhaaho lakin waxay leeyihin taas saaxib alfasiix waa taclam haba soo naqliya lakiin luqa fasiixa maahe luqadii fasiixayd laa yaruduhu buu noqonaya markaasuu leeyahay xadiidkii sacd bnu jasaama oo markii u keenay rasuulka ilaahay saydka ama ximaar waxshiga rasuulka ilaahay uu kusoo celiyey u yihi inaa lam narudduhu calayka ilaa lianna xurumun kaas buu leeyahay aan kusoo caddeeyay bal in yar haddaan halkaa yar eego kolley waa faa'ido un ayooyin waxa laga yaaba ashar kitaab shicir dee si isu yar raaco waan iska daynaya casharka xadiisun baa inoo harhsan markaas waktina waa inoo harhsan yahay waxay leeyihiin bal matalan san oo kale kolley waa arrin dee san uu sheegayo dee ishkaal yar yeelata laguna qaldamo waxay leeyihin ficilkan markuu mudaacafka yahay md mudaariciisa iyo amarkiisa labadaba xaaladuna way ku timaadaa imika waa mudaarici oo dee majsuuma waa markuu mudaaricu jasmisan yahay haddii kan oo kale aynu amar u bedelo oo rudduhu imika taas oo kale dee rudduhuna way imaneysaaye waa iyaduna waatay imaneyse bal waxay leeyihin marka aan damiir la xidhiidhin afar wej bay soo naqliyaan in imika haddaan hadani laba socon in la fadxiyo waayo had iyo goorna fadxada waata xarakaadka uguba fudud falaa yarud in in waxa weyaan la kasriyo falaa yurid marka yarudi laba idhaaho oo khaasatan marka uu iltiqaa saakinen iyo waxaas yimaadaan xarakadii dee takhaluska loolaba iman jiray kasraday ahayd in la damiyo iyo iyadoo idqaamka la kala furo meel bukhaariyana way dhacdaa mar waada qaarkoodune falaa yardud imika laba idhaa afartaa waj way banaayin laakiin sidoo kale marka damiir ula xidhiidho horta kasra ma timaado kasra ma timaado fatxana way timaadaa fakal idqaamna waa yimaadaa damana way timaadaa tay raajax yeelaana maxay tahay marka saas oo kale ficilku mudaacaf yahay haddii damiirkan oo kale uu meeshii jiro in xarakadan dama kaba dambaysa dama way kaba horeysay ama in meeshii iyadoo taa la eegayo ayay leeyihiin damada ayaa mudan oo falaa yaruduhu in laba idhaha allahuma hadday halkan damiirku damiir taaniisu noqon lahaa falaa yaruddaha iyadoo waa la fadxin lahaa oo dee fadxa kaba dambaysa bal waa intaasoo kolley ay taas waxaa jirta qisooyin ma dhamayn karaye qeyb yar maan ka soo qaadaya qisadaas waa dee culimadii makaaribada oo kale andalus iyo dee maqrib labadaba ay markaa qisadu khuseyneysay oo xaggan dabdigiisa bal kolley cilmiga iyo arintiisa iyo waxyaala kuma tacaluqsan lakiin qisadaa dheero waana dhamayn karayna lakin qeyb haddaan soo qaatay kolle dee casharku caawa uu yaraanayo ayaa nin mala kitaab baa jira alfiyada ibn malik sharxo almakudi baa la yhaha ma sharxu makudi waa ninka magaciisii kolley waan hayaa sharaxa isagoo mujalada waa sharax fiican alfaad intan xaashiya alfaadihiisuu si fiican uba qabtaa markuu beydka sharaxiisa dhameeyana waa icraabahay laakiin xaashiye uu leeyaho fatxulwaduudi la yidhaha xaashiyada anagu ma hayo laakiin waa xaashiyadii qisada kaba soo naqliyaan oo ay markay meelahan marayaan kaba soo naqliyaan de had iyo goor culimada maqaaribaduna ay sooba qaadi jireen ayaa wuxuu waa xaashiyaday kuma sugan tahay anuu sharaxan hayaa xaashiyada lakin kitaab kalean ka naqlinaya isaguna dee kitaab kale iyo kutub kale laga sii naqlinaya ayaa sheekha bal masalan uu ka cabiray imika nin faqiiho bucasaami la odhanaya buudana waa tan ilaa maqaaribadu imika waa ilaaba baxan khaasatan maqrib iyo oo faqiiha tarjamadiisa markay sheegayaan baa nin isaguna mala sheekhadiisi kamida raaci la odhanaya maha raacigii shaacirka ahaa ee dee markaa cahdigii ugu horreeyey islaamka joogay ama qarnigii koobaadba ee shaacirka ahaa ee bal matalan kaasmaya raaci la odhanayo sheekh ahaa ayay soo naqliyeen ba wuxuu isagoo majliskiisii jooga oo fadhiya waa madrasadiisiiyo dalabaduna way fadhiyaan baa nin boqorkii markaa meeshaa khawaastiisa ahaa macnaa dadka ugu fiican ah dee aada ugu dhow dhow ahaa ayaa isagoo majliskii fadhiyo dee meel sarada iskaga fadhiya oo ninkana saaxiib bay ahayd oo ninkaa dee boqorkaba ku dhow dhow ama la taliyaashiisa halkii dalabadu fadhidiyo dhulkii ma fadhiyana meel saru iskama fadhiyay ayaa sheekii weydiiyey bal mudaarican iyo maadigan waxa laga yeelaya markuu ficilku majzuum yahay ee mudaacafna uu yahay wuxuu doonay inuu jawaabo markuu jawaabtii doonay inuu bilaabo ayuu ka dareemay inuu doonayay inuu isaga ku tijaabiye nin jawaabta u baahan inaanu ahaynba macnaa meeshan masalada oo dee yar daqiiqa inuu ku tijaabiyo sheekii baa deeta muxuu sameeyey wuxuu ku dhaartay ilaa uu dhulka fadhiisto saa dalabada bal saa daalib yari amaama mucalimihi uu yeelo u fadhiistay ilaa u soo fadhiisto inaanu ka jawaabahayn isagii baa taraduday taraduday waa ninkaa dee islaa ahaa khawas almelik halkaa sarena fadhiyey markii dambe ayaa muxuu yihi waxa weya adulu fi dalab اcilmi ciz manaa duliga loo duloobo cilmi dalabkii cizi weeye oo intuu taraduday dalabaduna way fadhiyaan ayuu halkii fadhiistay dhulkii fadhiistay iyadoona dhulkana waxba kama xigin taas oo kale arrinkii ayuu bilaabay oo markaasaa muxuu yihi masaladani aniga dhib yaraan igumay iman sheekh kaloo cali bn maxamed la odhanayo qarnaado magaaladii de ugu dambeysay andars weeye markii muslimiinta laga soo saaray waa degaankii ugu dambeeyey qasr imakaba dee jirta ee qasrigan aad u shahiirka ilaa imaka dambe jira qasr alxamra iyo halku kaba dhisnan sheekh halkaa joogay bu u xireeyey ama u rixleeyey markaa adigu ama xaggaas ahaa dee waa si isagu rixladii markaa wuxu uhi sheekha ayaa waxaan samayn jiray dee sida addoonmadaha addoon naasixadan uguma shaqayn jiray sheekhu waa nin faqiir oo aabihii iyo walaalkiiba laba dameer bay leeyihin oy xaabada kusoo guraan oo malaha isagana halkaasaa wax kaba hela laakiin ninkan aabihii waaba dee min tujaaru qumash dharka iyo dee nin iibiyo oo kale haddana sheekhi u shaqaynayay sheekii buu dee saa ugu shaqaynaya subax buu u yimi qabow oo yihi sheekh waxaaja ama leedahay sheekhi baa yidhi haay oo aqalku biyo ma haysto waana sheekha xaaladiistay wax biyo ma haysto wuxuu soo saaray baaldi iyo jalxad weyn oo malaa ama jiro weyn oo ilaa afartan deer ridli qaadaysa dhulka biyaha laga doonayana waa dhul dheer meel dheer de ilaa labiyo toban goor ayuu halkii ka noqnoqday isagoo biyii soo dhaaminayo soo qaadayo oo markuu weelkii oo dhan u buuxiyey qarqarayo rafaadsan yahay aada u tacabsan yahay oo masaafadii subax qabow waa dhulkaa qaboobaaba ayuu markii dambe yidhi uu doonay inuu baxo ayuu yihi bal fadhiiso oo markaasuu masaladan u yihi bal masala dee kol haday taatay aan ku faa'iideynayaa dee sheekh kaleu tilmaamay oo kolley majliskiisii xadiidkan joogay xadiid kaleu ahaa oo xadiidki kolley salaadii iyo mawaaqiideeda ahayd oo casar ku ahaa maa lam tasfari shamsu markaasaa majliskii oo la joogo sheekiina oo sheekh muxaditha xadiidkii lagama qaadanayu weydiiyey dadkii buu ihi see la xarakeynayaa maa lam isfaradan waa ficil mudaacaf isago tasfara shamsu dadkii baa badankooda si ay u yaqaaneen ayay mareen oo waa fatxadan waa se inaguba halkan la odhan laha falaa yarudahu la odhan laha sheekhu haddaanu inagu baraarujin markaasaa nin keliya aamusay waa nin dee kolley naaxi ahaa ama aimadii nuxaada shilwabiin oo majliska joogo markuu yihi maxaad adigu leedahay oo markaasuu deeta sheegay adigu qisada inteeda dambe ma dhamaynaye carabi dee se ay tahay kuwa uu yidhaha mutbiciin weeye oo ujeeddadu xarakadan xarafkan wixii ka horreeyaa la raaciy sa imaka halkana la raacinayo oo mutbicin iyo kuwa yihi kaasiriin iyo kuwa uu yihi way fadxiyaano markaasuu mas'aladii kala qaadqaad u kala rogrogay bal waa masalo taas way dheertay lakiin khulaasadeeda haddee noqonaysa markaysan oo kale damiirkan ama kaba dambeeyo luqada fasiixi waa in la damiyo sababtuna waxa weya damo kalaa ka dambaysa damadii haddaan hadda iska fudaydino wow oo kaley dee meeshii kolley meesha ay iska noqonaysaa kol ada damadii oo dama wowdana wixii ka horreyn jiray baa la daminayay bal dee in ra'da ka horreysaana way damisan tahay markaa taas oo kale itbaac oo kale bal matalan markaasuu adigu bal dee kala qaadqaaday carab say ahayd iyo waxyaalo kolley nadmi iyo waxyaalo ay soo naqlinayeen oo barhkood ay qisada ku mee in ficilka iyo awjuudiisa ku nadmiyeenna way jirtay bal waa macanaa markay noqoto ficilkan iyo arintiisa mudaacafka ah markuu mudaaric iyo maadi noqme uu noqdo amar kale waa xaalooyinka taas kuba yimaada afartaa wejna way kuba yimaadaan baane wejka ugu fasiixsani waa xaggan itbaaca weeye oo imika tan aan hayno damay noqonaysaa in la dambiyo falaa yaruduhu laba yidhaaho waana imaka laadna naahiye weye xadaثnي hاrun بن سacيid العيلي abو ظاhiri وأحmed بن عيسى qال أحmed xadaثnا وqال الآkخراn أخبرnا بن وهبi qال أخبرnيi مkرمة عن أbيه أbيه بkyr عن ناaفiع qاaل kاna بن cمر in cمر wuxuu ahaa إda اsتجmرa اsتجmر mعنaa waa idaa tbkra wey markuu dee bkوr iyo waxaa cuud iyo isticmaalayo weeye oo maha cuudkii la bersanayey de waa cuudkan laba shidanayo weeyaane mijmarada iyo idanka laguba shidayo laftiga istajmara imaka waa tan almijmara weelkan yare ama de waxaan yaree cuudkiiyo ama waxaa laguba rida fooxiyo idanka kaas baa mijmara af carabiga laguba yidhaha laftigu kaba yimi weeye haddaba idastajmaradu macnaa waa idaa tabakhara wey hadduu macnaa bakuur iyo waxyaalaha caynkaasa iyo cudo shidayo uu isticmaalayo istajmara wuxuu ku bukuursan jiray ama uu dee bakuur ahaan u isticmaali jiray bialuwati waa nooc cuudka kaba mida waa nooc cuudka kaba mida aluwada geedkaa laba yidhaaho aluwa wamajaamiruhum aluwa xadiid markaa jannada axaadiiseedii kaba mid ahaana lafdigu waa kuba yimeen اsتجmرa باaluwati waa nooع adigu cuuda غayra mdaraatin aan ahayn mid wax kale lagu daray oo miski iyo wax kale iyo cambar iyo wax kale aan lagu darin nooca cuudkii aluwada la oran jiray kaas buu shidi jiray oo uu ku bkuursan jiray bal taas weye وbikaafurin iyo kaafuur yadraxu wuu tuurayey maca aluwati maha iyada muu marmarin jirin waa kaafuur kaleo uu ku dhex ridayey aluwada maceeda dabka uu ku ridayey wy uma qaala wuxuu ihi ibnu cumar haakadaa waa saa aad aragteen waa waxa aan samaynayo waa arinkan uu sameeyey ee istijmaar bialuwa ama kaafurmaciisa haba ahaadee ayuu kaana ahaa yastajmiru rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay mid isticmaala oo laba yimaado taas buu ahaa oo istijmaarkiisiiyo marka wax adigu dee cuud iyo waxyaalaha uu shidanayo waa waxaa la shita ee qiiqiisoo udgoon la doonaya in laba isticmaalo meeshii laguma udgooy ama dhar ha lagu de waxa weeyaan udgoomeynayo ama si kalebe waxa weeyaan kaasuu isticmaali jiro oo xadiidka ta inooguma sugan istijmaarka halkani dene kitaabka hore inagu soo maray istajmar oo ah macnaa jimaartii isticmaalkeed ama istinjadii oo kale marka dhagaxya waxaa loo isticmaalayo in hore dee taasi uguma sugan tahay axaadiisabe istijmaarku halkan waa isticmaalu dibi watabakhuru bihi oo lafdigan mijmarada ama mijmarna waa halkuu kaba soo jeedo taas bay ahayd oo bal inay de arrinta kale inoogu sugan raggii marka ay noqoto dee iyo dumarba diibka isticmaalkiisii shay mustaxab u yahay laakiin sida xadiidkuba yimi ragga diibka la uriyo laakiin wax la arko muuqdo aan lahayn ayaa ragga iyada loo u fiican ama mustaxab u ah haweeneydu hadday baxayso debad u baxayso ama masjida tegeyso ama meel kale iyada wax diibaba uma dhowaanayso iyo wax udgoonba uma dhowaanayso wax urtiisa la uriyo uma dhowaanayso laakiin de markay gurigeedii ayba taas ay tahay diibkii waa isticmaali kartaa taadinkaasna waxaa yimi ka isaga urtiisu ay qarsoon tahay midabkiisana lama arkayo inuu iyaga uba mudan yahay laakiin bal waxaa jirta un markay masaajidii ubaxaysa hore inuu soo maray haweeney doonaysa inay cishaayiga masjidka nagula soo tukata falaa tamasa diiban yaanay diib taabanin oo wax diiba yaanay taabanin taa horeynu usoo maray xadiid kalena wuxuu kuba yimi haweeneyda baxda iyadoo wax udgoon marsatay dibadda u baxda waxay qaar ujeedadeedu ay tahayna in udgoonkeedaa la uriyo eeg waa qaradkeediiyo ujeedadooda ahaa fahiya kada wakada zaniya bal zaniyu rasuulka ilaahay kaba cabiray oo waayo dadkii bay wax ku xambaaraysaa xumaan fasaad bay u socotaa haddii ay diilkii dibadda ula baxday doonaysa urtaa udgoon in lama helo laftigaasaabuu rasuulka ilaahay kaba cabiray waana xadiid dee bacdu asxaabi sunan wariyan sanadkiisuna inoo saxiix yahay bal marka taasba weeye waxaan u leeyahay sheekhu xagga istixbaabka diibka ragga oo kale maalinta jumcada iyo ciidda iyo markay majaalista dikriga iyo cilmiga ay tegayaan iyo meelaha la isuguba imanayo iyo umuuraha caynkaasa iyo wa cinda iraadati mucaasharata zawja iyo waa waxyaalaha uu sii adkaanayo suna nibadkiisi taas uu sii adkaanayo wallah subxaana watacaala alaa aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka